الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد een bishii waxaan ku jirnaa koowaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada bishii muxaram baan ku jirnaa bisha muxaram waxyaaba badan bay leedahay waa bishii koowaad oo sanadkan way tahay waxyaabaha ku jira waxaa kamid a yowma cashuura maalinka loo yaqaano oo maalinka tobanaad oo bisha zika kamid a mase bisha muxaram maalinkeeda tobanaad ah maalinka tobanaadka cashuuraha loo yaqaano waa maalin min ayaam illaah maalmaha ilaahay waaweyn buu kamid yahay waa maalin ilaahay subxaanah watacaala owliyadiisa u gargaaray cadowgiisana uu dumiyey oo uu halaagay sida jirto nabiyullaahi muuse calayhi salaam daaquudka ugu weyn oo ummadda ku haystay wuxuu ahaa fircown fircown si kasta xujada markii uga oogay wuxuu usoo dhigtay nabi muuse calayhi salaam iyo inta raacday ee rumaysay inuu ka takhalluso ilaahayna wuxuu ku amray subxaanah watacaala habeen inay ka baxaan fircown iyo ciidankiisa way soo daba dhigteen waa berigii iyo baddii baa hortooda soo qabatay nebi muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii markaasay aada u calaacaleen markaasuu yidhi ka daaya calaacalka rabbi baa ila jira subxaanahu watacaalaa isagaana sidii loo badbaadi lahaayna tusahaya isagaana badbaadina calaacalka iska daayuu ku yidhi ilaahayna wuxuu faray subxaanah watacaala ushiinu ku dhufto badda baddii baa kala istaagtay wadooyin cadcad baa ka baxay sidii ilaahay noo sheegay subxaanahu watacaala qur-aanka qisadiisa sidii buuraha ayay biyihii u kala istaageen markaasay ka gudbeen nebi muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii la socotay way ka gudbeen markaasuu nebi muuse damacay in ay biyihii inay isku laabtaan marka oo sideeda noqdaan sigii cadowgii fircoon oo soo daba taagnaa si ay biyaha dhexdooda u galaan mid kaleetaana ilaahay subxaana watacaala oo halkaa ka wadayo meeshii nabi muuse calayhi salaam iyo mu'miniinta lagu badbaadiyey in gaalada fircoon iyo wixii la socday ilaahay meesha uu ku baabiyo ilaahay ugu talagalay watrukil baxra rahwan baa ilaah yiri baxarka iskaga tagay isagoo afka kala hayo oo kala taagan iskaga soco baa layidhi markii ay ka baxeen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii markay ka baxeen gaaladiina way soo galeen markay kusoo dhammaadeen biyihii ilaahay baa subxaana watacaala ku dhaqaajiyey biyihii baa lagu hafiyey oo lagu halaagay maalinkaana marka waxay ku aadanayd yowma cashuuraa maalinka tobanaadka cashuuraa ayay ku aadanayd maalin weyn weeye marka ilaahay subxaana watacaala owliyadiisa ambiyadiisa uu badbaadiyey iyo mu'miniinta cadowgiisana uu halaagay fircown iyo wixii la socday marka saa daraaddeed waxay u tahay maalin nasri iyo guul mu'miniintay u tahay maalin halaag iyo baaba-ana waxay u tahay kaafiriinta iyo ilaahay cadowgiisay u tahay sidaa daraaddeeda nabigeena sala allahu caleyhi wasalam markuu arkay yuhuuddii inay soomhayaan yowma cashuuraa wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bimuusa minkum nabi muuse annaga ayaa inka mudan buu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad yahuud tihiin iyo wixii la halmaalo bukhaari iyo muslim sida ay soo saareen waa xadiid saxiixa ah marka maxaa yeelay nimankaa waa gaalo ambiyadii ilaahay bay ku kufriyeen hataa nabi muuse calayhi salaam ay sheegana way ku kufriyeenoo diintiisu way inxiraafiyeen sidaa daraaddeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mudan iyo ummadiisa ambiyadii oo dhan iyaga ayaa mudan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam u dambeeyo ayaa mudan nabigeena marka saasuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa marka qolooyin yuhuudda yowma cashuraa way soomi jireen iyaga waagasi waayihii dambena waxaa jira niman la yidhaha shiici iyo raafida oo maalinkaa ka dhigay maalin murugo iyo baroorasho iyo oohin iyo ka dhigay maalin dhibaato ka dhigtay baa jira iyagana sunnadii saasay u khilaafeen iyo diintii iyagana kaar baa ku dhacday xalkaasay aadeen labadaba in lagu khilaafo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi hala khilaafo yuhuudda lafteeda hala khilaafo gaalada hala khilaafo yowma cashuuraan hala soomuu yidhi nebiga sala allahu caleyh wasalam markii hore soonkeeda waajib uu ahaa ramadaanka markii la waajibiyey culimada islaamka sida ay bayaaninayaan riwaayaadka markaasa waajibkii laga qaaday sunnuu iska noqoday sida nabigeenaba calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina hada yowma cashuraa walam yuktab calaykum siyaamuhu waana saa'imun waman shaaa saama waman shaaa falyufdir maalinkan waa maalinkii tobanaadka muxaram cashuraa weeye waajibni inkuma aha inaad soontaan qofkii marka doonaya ano- aniga waan soomi qofkii marka doonayo ha soomo qofkii kaleetana ha iska afuro bukhaari muslim baa soo saaray nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sheegay yukafiru asanata almaadiya buu yidhi sanadkii lasoo dhaafay baa lagu dimba dhaafaa buu yidhi nebi sala allahu calayh wasalam yowma cashuraa sida imaam muslim uu wariyey sidaasoo kale nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasic sida imaam muslim uu wariyey haddii aan baaqi noqdo noloshaan kusii baaqi noqdo ilaa sanadka soo socda waan soomi buu yidhi maalinka sagaalaadka ee ka horreeyay marka sidaa daraaddeed waxaa sunno ah yowma cashuraa in la soomo laguna khilaafo yuhuuddii iyo idii xataa soomi jirtay in lagu khilaafo oo la soomo maalinka ka horreeya cashuraa tobanaadka maalinka ka horreeya oo sagaalaadka in la soomo tobanaadkiina marka lala soomo waa maalinka ka horreeyey mase maalinka ka dambeeya in lala soomo oo maalinka kow iyo tobanaad in lala soomo sidaa lagu khilaafo yahuudi maadaama nabigeenu uu yidhi calayhi salaatu salaam yahuud ha la khilaafo ee soonkana waa sunno ee yowma cashuraa ha la soomo uu yidhi marka sidaa in loo khilaafaha ayaa fiican marka culimmada bacdu ahlilcilmi waxay sheegeen sida ibnulqayim iyo keyrkiisaba ay caddaynayaan waxay yidhaahdeen maadaama nabigeena calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa ha la soomo yahuudi gaaladana ha lagu khilaafo uu yidhi soonkii saddex noco ayuu noqonaya yowma cashuraa la soomaya saddexdaas noco kow waxaa weeye yowma cashuraa iyo taasucaa in la wada soomo maalinka sagaalaadka iyo tobanaadka labada maalmood in laisla soomo waana sida ugu fadli badan oo ugu fiican wa nooca labaadna waxaa weeye yowma cashuraa in la soomo iyo xaadi cashara in lala soomo kow iyo tobanaadka in lagu daro yacni maalinka ka dambeeya yowma cashuraa in lagu daro waa noociga ku xigo iyadan yahuudi waa lagu khilaafi waana sunno maadaama nabigeena uu yidhi ha la khilaafo maalin ka horreysa mase maalin ka dambeysa ha lagu khilaafo nooca saddexaadna waxaa weeye in la soomo cashuraa oo bese in la soomo cashuraa bese in la soomo iyadoo un lagu gaabsado iyadana way iska bannaan tahay oo waana sunno nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyadan waa la soomi karaa yowma cashuraa oo bes ah baa la soomi karaa marka naftayda iyo nafta mu'miniinta waxaan u rajaynahayaa dhammaan maalinka khayrka badan soonkiisa inaan ka faa'iidaysano ilaahayna soo gaarsiiyey baan ugu mahadinaynaay maalin guuleed oo aan cadow ilaahay ka guulaysanana nooga dhigo maalin cadowga ilaahay oo dhabarka ka jaban uu ka dhigo Ee, sida kaleetana soonka iyo khayrka ku jirana ilaahay subxaana watacaala uuna waafajiyo aan soonno dembigeena lagu dhaafo oo qofkii markaa soomi karo ee maalinka sagaalaadka waxay ku aadan tahay maalinka jumcada iyo sabtiga ay iskula aadan yihiin sagaalaadkii tobanaadkii qofkii haddii sagaalaadka u dhaafana wuxuu ku dari karaa sabtiga iyo axaddu isku dari karaa maalinka sabtiga qofkii iska soomana oo cashuraa bese ku gaabsadana isina waa heli karaa laakiin labada kale kasii fiican marka khayr badan baan in rajaynahayaa wajazaakum allahu khayra wabillahi towfiiq